kuwan dalalka reer galbeedka oo maraykanku uu ugu horreeya oo had iyo goor ka hadla arrimaha dimuqraadiyadda xuquuqul insaanka iyo dowlad wanaagga waxaa waddanka shiinaha uu maalgelin boqolaal bilyan oo dollar ah uu ku bixinayaa mashaariic laga hirgelinayo dalalka afrika kuwaasoo qaarkood bixinta deyntaasina ay qaadan karto muddo aad u dheer oo ay khubaradu ka digayaan dhibaatooyinka dhaqaale ee ay ku keeni karto qaaradda haddaba tartanka galaangalka ee shiinaha iyo reer galbeedka qaaradda afrika waa qodobka aan ku eegi doonno toddobaadkan barnaamijkeenna bandhigga v o eda jidadka waaweyn khadadka tareennadu ay maraan dhismayaasha waddooyinka iyo sidoo kaleeto tababaradu ay ciidamada siiyaan shiinaha ayaa waxa uu soo jiidanayaa indhaha dalalka afrika waddamada ugu badan ee uu ka fuliyey mashaariicdaasina waxaa ka mid a kuwa deriska la'a soomaaliya sida jabuuti ethoobiya iyo kenya iyada oo qoondada ugu badan ee maalgashiga afrikana shiinuhu uu geliyo dalka koonfur afrika dalalkan dhammaantood waxa ah ay ka wada dhistay dowladda shiinaha waddooyin iyo buundooyin khadad tareenna ay maraan iyo sidoo kaleeto xarumo waaweyn tobankii sane lasoo dhaafayna shiinuhu waxa uu ku sii siqayay qaaradda afrika si uu u maalgashado una soo jiito haddaba waa maxay hadafka fog ee shiinaha iyo qaaradda afrika brofesor cabdi ismaaciil samater waa xubin ka mida baarlamaanka soomaaliya sidoo kaleeto waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka afrika waxaana uu qabaa in xididada u suran shiinaha afrika uu ka xoog badan yahay qaar ka mida dalalka reer galbeedka kuwooda walaal waxa weeyaan iminka china waxay noqotay wadanka xagga baayaca mushtariga ugu badan ee afrika xidhiir la leh awal ama yurub ama maraykan bay ahaan jirta iminka waa china marka china wadan afrikaana oyna joogin wuu yaryahay mala waxayna joogin wadanka la yidhaaho iswatini ee koonfurta afrika ku yaala iyo laba saddex kaloo yaryar buna joogaan marka waxay aada iyo itaal u raadinayaan chinesku waxa weeyaan khayraadka afrika kasoo baxa ayuu dhaqaalaha china u baahan yahay marka su-aashu waxay noqonaysaa dadka afrikaanka la weydiinayaa ma miisaan baa la saarayaa oo labada qoloba way ka faa'iidaysanayaan mise jidka iyo xoogu dhinac ul u socdaa weeyaan su-aasha laakiinse waa meesha ugu weyn iminka dhaqaalaha haddaba galaangalka shiinaha ee qaaradda afrika ma ka sarreeya kan reer galbeedka su-aashaasi mar kale waxaan weydiiyey professor cabdi ismaaciil samater laakiinse haddaan dib u yaqaano taariikhdan soke ee wixii sideetameeyadii sagaashameeyadii ka dambeeyey ayuu xooggani bilaabmay runtii waxa weeyaan waddanka china waxay goosteen inay adduunka dhaqaalaha labaad ama ka koowaad ama ka saddexaad hayna hoos uga dhicin intay nool yihiin marka waxa weeyaan africa iyo china waxa isku xidhaya waxa weeyaan africoon farsamo lahayn china farsamadii haysa marka sida la isugu xidhaya ama airportyo la dhiso ama dee guriga african unionka midooda africa ay ku jiraan ay u dhisaan ama tareeno ama meelal biyo xidheeno oo nal laga samaynayo waxay doonaysaa noqotee waxa weeyaan dhaqaale weyn ayaa meesha ku jira laakiinse dhaqaalahaasi africa mid dhisaya maaha walaal
maxaad u tiri waxaan ku yidhi waxa weeyaan haddaad taariikhda china dib u raacdid wixii ka horreeyey kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii markii odagii mausidong uu qabsaday waddanka wixii ka horreeyey muddadaasi ilaa sideed kun iyo sideed boqol jiri wixii ka horreeyey sanad walba waddanka china waxaa ka dhici jiray macaluul abaar duufaano laakiinse waxay fahmeen markii kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo sagaal iyo afartankii marku mautustung iyo qolooyinka shuuciga qabsadeen waxay markaa keeneen farsamooyin ayay ruushka kasoo ammaanaysteen tii baa la casriyeeyey tii baa keentay halkan inta la sameeyey maalgashi xoog leh oo laakiinse maaha mid berri wax laga helayo mid soddon afartan konton boqol sannadood wax dhali doona markaasi taas ayay wadaan chinesku afrikaankuna wax kalay wadaan walaal doctor maxamuud maxamed culusow waxa uu had iyo goor ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda waxa uu miisaamayaa kobaca dhaqaalaha ee shiinaha iyo sidoo kaleeto dhexgelistooda qaaradda afrika ee sannadihii ugu dambeeyey shiinuhu sidii hadda dhaqaalahooduba uu u kordhay sanooyinkii lasoo dhaafay laga bilaabo ilaa maaragtay labadii kun wixii ka dambeysay waxay aada iyo aad muxuu ahay mashaariic waaweyn ay bilaabeen oo ay u dhexeeyeen isku xirka maaragtay dhulka iyo badaha iyo isgaarsiinta adduunka marka iyagana maadaama hade dad aada iyo aada u tiro badan oo gaaraya maanta ilaa hal dhibic afar bilyan oo dada waxay aada ugu baahnaayeen waxyaabaha oo oo alaabahan cayriinka ah oo dhan oo ama ha ahaato laga sameeyo biraha mataqaana waxyaabaha uun ay u baahan yihiin warshaduhu oo dhan ama raw material ama ayay u baahdeen waxayna ku arkeen africa inay tahay meesha maanta dehan oo ay aada iyo aada maaragtay muxuu ahay ay uga heli karaan wax alla waxay u baahan yihiin alaabta ceyriin oo dhan marka sidaas darteed saddex wejiyay kusoo galeen dalalka africa inay maaragtay xagga ganacsiga ay aada u kordhiyaan xagga maalgelinta tooska oo la yidhaahdo foreign direct investment ay maaragtay ay kasoo galaan iyo inay xagga siinta amaahda ama diiman ay siiyaan marka aada iyo aaday usoo galeen keliya maaha in shiinaha uu dhismayaal iyo dib u soo nooleynta kaabayaasha ay bini aadanku u baahan yihiin uu ka wado dalalka afrika ee sidoo kaleeto waddamo soomaaliya ay ka mid tahay ayaa waxa uu ka wadaa waddankaasi kalluumaysi sida uu sharaxayo mar kale doctor maxamuud maxamed culusow xagga xeebaha ayadoo adigu maaragtay heshiisyo lala saxeexday ay kalluunka mataqaanaa xeebaha soomaaliyeed ay ka gurtaan sanooyinkii badan arrintaasoo haddii aan si badan looga warqabin waxa ay tahay iyo sida ay heshiisku nooca uu yahay haddana maaragtay waxa weeye mashruucaas ku saabsan gurashada kalluunka soomaaliya mashaariic yar yaroo hadda ay ku kaalmaysaa waa jirtaa waayahan dambe laakiin haddana weli mashruuc weyn ahoo hadda ay waddankan ka qabatay sidii soomaaliya dowladda cusub uga dhalatayna waa waa yaray waa tahay marka yaa la galay mashaariicdan kalluumaysiga kugu taxluuqa waxaa la gashay waxaa la galay dowladda federaalka dowladdan maaragtay tii ku horreysa ahayd oo muddadii madaxweyne maxamed cabdullaahi uu ku jiray iyo waxaan u malaynayaa dowladdii ka horreyso xasan laftigeeda inay heshiiskaasu inuu jiray ayaa suuragala kolba hadda weli waa socdaa heshiiskaasu ilaa hadeertaana wax hadda laga bedelay ma jirin marka runtii baaris iyo waxaasna waa socotay adigu arrimaha world banka iyo imftu markii soomaaliya dhaqaalaha ka kaalmeynayeenna waa arrimaha isha lagu hayo sidii arrintaas maaragtay ay u noqon lahayd wax dan ugu jirto ummadda soomaaliyeed dhismaha khadadka tareenada ee isku xira dalalka jabuuti iyo ethoobiya iyo kan isku xira magaalooyinka nairobi iyo mombaaso ee kenya oo ay feer soconayaan dhismayaasha dekadaha waa cabsida xooggan ee ku salaysan hubanti la-aanta deynta shiinaha uu sii quusinaya afrika taasi oo ay jirto sidoo kaleeto in laga cabsi qabo in qaaradda ay dhabarka saaranayso deymo dulsaarkooda ay suurtagal tahay inay ku adkaato berri xayndaabka saboolnimo inay uga baxdo doctor culusow ayaa isna leh waa dhab adigu inta badan muxuu ahay dowladda shiinaha waxay muddooyinkii adigu ay soo ay soo gashay dalalka africa ay aada iskugu taxaluusay xagga mataqaana kaaba kaabayaasha dhaqaalaha waxaa lagu tilmaamo ama infrastructureka dekadaha ha ahaadeen waddooyinka ha ahaadeen eerboorada ha ahaadeen arrimahaasay maalgelin ay geliyeen xagga railweydada mataqaanaa maaragtay iyo tareenada dalalka isku xiraaya gaar ahaan weliba dalalka macdanta iyo laga soo saaro oo ah meesha macdanta laga soo saaro iyo dekadaha sidii looga dhoofin lahay lacago badanna waa geliyeen waxa weeye deyntaas runtii wejiyo badanay lahayd waa midoo horta waxa weeye deyn aan maaragtay muddadeedu ay inta badan ay gaaban tahay deyn oo ah dulsaarkeedu uu sarreeyo deyn waxa weeye ay la socoto shuruudaha ah mashruuca dhismihiisa waxaa dhisaya kambaniyaal dowladda ama private ha ahaateen ay leedahay dowladda shiinaha oo ayagoo aan lala tartamin markaas qiimaha lagu siinaayo ay dhici karto inuu aada uga badan yahay haddii lala tartami lahay qiimaha ay ku kacayso taasoo keenta mashaariic badan inay maaragtay muxuu ahay qiimihii lagu qiyaasay boqolkiiba konton iyo ka badan ay ku ziyaado marka daynkan had leedahay wax aynad fursadana lahayn warshadana lahayn waa inaad markaa dhoofisaa wixii khayraada waddankaagu lahaa iyada oon la warshadayn chinisku ay soo warshadeeyaan way adiga dib kaaga soo iidiyeen walaal dhibtay keenaysaa waa taas afrika ma laga yaabaa inay gaarto suurtagalnimada sannadaha soo socda iyo qarniyada soo socdaba halka shiinuhu uu gaaray waxuu diidi karaa ma jiro hadday madaxdeeda iyo baarlamaanadeedu garaad yeeshaan waxuu diidi karaa ma jiro maalan waddanka tilmaan baan kasoo siinaya walaal waxa weeyaan waddanka yare la yidhaaho ruwanda soddon sannadood horteed waa kii ka dhacay gumaadku ka dhacay ee saddex bilood wax balyuun qof u dhow hay iska dileen maantana marka tagtid waxaad arkaysaa in wax ka duwan ruwanda ka socoto marka wax walba ruwanda sax uma samaynayso laakiin waxyaabo badan ayay wanaag u sameeyeen oo dadkoogii iyo dalkoogii maanta korba usoo kacaya mathalan waddamadan afrikaanka baarlamaanka afrikaanka markaan ku jiro inaynu ka doodano in baaci mushtarka afrika laysku furo su-aal baan weydiiyaa war waxaan ahan soo baaci mushtarkana sheegaysaan xagguu ka yimaada ma afrika waxoo soo saarta gawaarida ma afrikaa soo saarta telefishinada ma afrikaa soo saarta kabaha ma afrikaa soo saarta waxba ma soo saarno marka waxaan wareejinaynaa xoolihii dad kale soo saareen marka waxaan qabaa waxa weeyaan dadka caadiga ee afrikaanku haddii madaxdooda rajiheeyaan afrika inay maaha jina eh inay adduunka in badan liqi doontaan oy ka ka badin doonto laakiinse meesha nacdashu ka timiday waa madaxdii afrika u ahaa iyo baarlamanadeedii qaaradda afrika oo leh hodantinimo khayraad kala gedisan ayaa waxaa ku adag meelaha qaarkood hirgelinta dowlad wanaagga iyo dimuquraadiyadda qaaradda oo ka kooban konton iyo afar waddan ma lahan hadaf guud oo mideeya mid muuqda iyo midaan muuqanba waxaase intaasi dheeri ah musuq maasuqa loo tiriya iyo xukuun jaceylka madaxda qaaradda afrika kuwaasi oo mararka qaarkood khubaradu ay ku tilmaamaan in ay la degto horumarkii ay qaaraddu gaari lahayd ka hadalka ku salaysan in qaaradda afrika ay shiinaha la baratanto sannadaha soo socda ama qarniyada soo socda ayaanan muuqan ilaa iyo haatan intaasina dhegaystayaal waxaa ku eg barnaamijkeennii bandhigga v o eda ee toddobaadkan oon idinla socodsiinayay inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo